Footooyinka ku yaala magaalada Paladine ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul aad u xooggan maadaama ay Foodane ugu soo hayso munaasabadda Ciidulfidriga. Footooyinka laga dareemayo mashquulka badan waxaa ka mid ah footada Alffa iyo footada Betsy Bottier iyagoo bulshada Paladine ka qaadayo sawirro ay isugu diyaarinayaan munaasabadda ciida. Maslax Cabdulaahi Cali Maamulaha Footada Alffa iyo Bashiir Maxamed Hilaac Maamulaha Footada Betsy Bottier ayaa raadiyo Beerlo uga warramay qaabka ay bulshada magaalada Paladine isugu diyaarinayaan ciida iyo noocyada sawirada ay ka qaadayaan.
marka hadda guda galo shaqada hadda meesha socoto waxa waaye maalmihii waxaan ugu soo wajahan oo ciidul fidriga annaga tiim ahaan alfa botared waxaan u sameynay qiimo dhimis boqolkiiba konton ah si ay dadka uga faa'iidaystaan maalmaha ciida caruurtooda farxadda ula qaybsadaan hadda meeshan waxaa joogo waa rag iyo dumar dhalinyaro waayeelo dhammaan waa iskugu jiraan waxaan leeyahay farxaddiina waa farxaddeena farxaddeena waa farxaddiina adinka haddaadan jirin anaga ma jiri lahayn de qaas aan u mahad celinaynaa raadiyo beelula oo ah mar walba raadiyo ha u heelan bulshada ku nool gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne haddii aan ka hadlo shaqooyinka iyo eh, munaasabadda ciidda iyo bulshada inta badan sidaanaan mashquulsannahay Eh, footooyinka sanadihii hore sanadkan way eh, ka xoog badan yihiin bulshada oo waa ka saameyn badan yihiin waagii hore waxaan shaqaynaya xilliyada ciidda hadda shan iyo tobankii ramadaan ilaa hadda waa mashquulsanna habeen iyo maalin xarunta marka habeen iyo maalin way furan tahay Eh, lama xiro Eh, shaqaalana eh, u helaan shaqadaas oo aada ugu firfircoonne waa joogaan toddoba shaqaalaha ka shaqeyso shifti shiftiyaas oo kale loo- loo- loo kala galaa waqtiyada Eh, dadkii maalintii joogay habeenkii ma joogaan mararka qaarkood laakiin waxaa dhacday in dhammaan shaqaalaha oo dhan oo habeenkaas ay wada shaqeeyaan aad baan uga mahad celinaynaa hadda beerlole oo inta badan bulshada eh, u shaqeydo waa mahadsantihin Goobaha lagu qaado sawirada ee magaalada Paladine ayaa xilliyada ay ciida soo dhowdahay waxaa laga dareemaa mashquul aad u xooggan.